Dice.
wawliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid wawliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya jawaabahan ma yaadaa micnahoodu wuxuu yahay wacan mar kale dhegaystayaal waa talaaso taarikhdu ay ku beegan tahay afarta bisha koowaad ee januari sannadka laba kun laba iyo labaatan qodobada saaka barnaamijka faaqidaada wararka rediyo muqdisho aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah iyadoo maalintii labaad uu gelayo shirka golaha watashiga qaranka ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee waxaa soo dhoweeyay dhallinyarada soomaaliyeed iyagoo ku baaqay in laga soo saaro waxyaabo dan u ah ummadda soomaaliyeed barnaamijka ayaad ku maqli doontaan waxaad kaloo maqli doontaan gobolka bakool waxaa laga soo sheegayaa abaaro aad u daran oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka iyo duuniyada madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajon wuxuu ka tacsiiyey geerida marxuum maxamed maxamuud jaamac oo ah aabbaha xiriirlyaha guud ee qaranka hay-adda maaraynta horumarinta dalka ee mayn waxay magaalada muqdisho ku qabatay wadahadal ku saabsan dowlad dhiska iyo caqabadaha ku horgudba qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan saacaha soo socda anigoo ah said cumar sheekh ismaaciil ayaadan la socodsiinaya dhanka farsamadaha garla'aaneed waa maxamed cabdi khalaf mar kale iyo barnaamijka faaqidaada
soomaali waa mid wawliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi
waa hagaaga wacan mar kale dhegaystayaal aynu ku bilownay iyadoo maalintii labaad lagu wado in magaalada muqdisho uu ka dhaco shirka golaha watashiga qaranka ee looga hadlayo dhammaystirka arrimaha doorashooyinka gaar ahaan golaha shacabka ayaa waxaa soo dhoweeyey dhallinyarada soomaaliyeed iyagoo ku baaqay in laga soo saaro waxyaabo dan u ah ummadda soomaaliyeed aqoon-yahan abuukan abuukar qanyare maxamed oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ayaa tilmaamay in shirka ay ka filayaan danta dadka iyo weliba qaranka
shir ee, aada muhiim u ah islamarkaana ku soo aaday waqti aada xasaasi u ah oo ay jirto kala duwanaan xagga siyaasadda ah marka shirkaasi dhalinyarada soomaaliyeed waxay u aragtaa shir muhiim ah ee, dhalinyarada soomaaliyeed iyo soomaali guud ahaana waxay u aragtaa shirkaasi shir muhiim ah kuna soo aaday waqti xasaasi ah waa gartay marka maadaama dhallinyaradu xilligan ayna door weyn ku lahayn oo ayna ka qaybgelin shirka maxaa laga fila karaa inuu ka soo baxaan shirkaasi
horta soomaalida ugu doon waa howsheedu waa miisku dhamaato miisku ku dhamaato si kastoo lagu kala duwan yahay ra'yigana haddii meel la isugu yimaado waxaan ka fila karnaa wax wanaagsan kasoo dii karaa marka haddii aan nahay dhalinyarada soomaaliyeed shirkaasi waxaan rajeynaynaa golaha wadatashiga qaran ee haddeertaan shirka ugu socdo ee magaalada muqdisho inay u turaan soomaalinimada inay u turaan islaamnimada in ay ka soo saaraan shirkaasi waxyaaba u qaadmi kara amba u qaadmi kara ummadda soomaaliyeed oo ah in ay ay miiskaas ay kusoo gooyaan waxyaaba ee, ee, maxaa la dhahay ee, muhiim u ah ummadda soomaaliyeed iyo geedi socodka geedi socodka ee, ee, dowladnimada soomaaliya waa gartay markaan ka gudubno arrimahaasi een, ka waran een, doorka dhallinyarada ay ku leedahay dowlad dhiska maadaama uu yahay qaybta ugu weyn oo toddobaatan iyo shan boqolkiiba dhallinyaradu tahay een, dhallinyarada soomaaliyeed door noocee ah laga doonayaa si nabadda ay qayb uga noqdaan walahi horta eh, dowladnimada soomaaliya dhalinyarada horta eh, maadaama sooma- eh, dhalinyarada ay tahay soomaalida boqolkiiba eh, toddobaatan shan la sheego haddana eh, hadda ma muuqato door weyn oo hadda eh, d- eh, dowladdu amba xil ay iska saartay oo eh, dhalinyarada ay jaamis ka siisay inkastoo markii afartii sana oo lasoo dhaafay in eh, dhalinyaradu ay hadda ay kasoo muuqatay haddana waxaan rajaynaynaa in doorka dhalinyarada ay iyagu ismuujiyaan eh, maxaa dowladnimadana ay macnaha garab istaagaan islamarkaana ay si wanaagsan uga soo dhex muuqdaan marka anaga haddii aan nahay dhalinyarada soomaaliyeed iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka ee ummadda soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa shirkaasi inuu guuleysto in ummadda soomaaliyeed ee wax wanaagsan ay usoo baxaan in ee, lagu soo afjaro ee, kala du- ee, kala aragtiduwanaanshadii siyaasadeed ee ka socda maalmahan ee magaalada muqdisho Ee, marka taasaan rajaynaynaa haddii aan nahay dhalinta soomaaliyeed Ee, dhalinta soomaaliyeedna ee, ee, hadda door oo hadda ay ku leeyihiin ee, ma jiraan marka laga reebo bulshada rayidka ee dhalinyarada soomaaliyeed ay qayb ka tahay oo iyadana hadda la sheegay shirka in qayb ka mid a ee, lagu casuumi doono
abukar qanyare ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal oo ka mid ahaa dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho barnaamijka faaqidaada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegeysaneysaan ee qeybihii hore barnaamijka waa la socotaan markaana gobolka bakool waxaa gobolka bakool gaar ahaan miyiga magaalada xudur laga soo sheegayaa abaaro aada u baahsan oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo duunyada abaaraha ayaa aada u saameeyey deegaanada miyiga ee hoostaga magaalada xudur iyo magaalooyin kale ee gobolka waxaan goordhow arrimahaasi ka wareysanay maxamed xasan cabdiraxmaan wariyaha warbaahinta qaranka ee magaaladaasi xudur
waad mahadsan tahay ee, guud ahaan gobolka bakool waxaa aada looga dareemayaa ee, abaarta ee, saameyntooda hadday noqon lahayd ee, dhanka ee, biyayariga iyo barakacayaashii oo dadkii deegaanadii oo dhan ay ka barakacayaan Ee, waxaa laga barakacayaa ee, dhulkii miyiga ahaa oo dadkii hooladaqatada ahaa beeraleyda oo beerihii ka abaarsaday ee, dadkii tuulooyinka deganaa oo inta badan noloshooda ee magaalooyinka ay ku tiirsanayd intooda oo dhan ee, waxay ka barakacayaan ee, deegaanadii ay deganaayeen waxaana ugu daran oo hadda dadka ee dhibaatada ugu weyn ay qabaan ay tahay waa biyayarida oo inta badan deegaanadii biyihii ay ka dhamaadeen oo ceelashii iyo warihii beeraha dadka oo ilaha biyaha ahayd ee biyaha laga heli jiray ee magaalooyinkii ayaaba hadda dhibaato ka taagan tahay ee bakool marka la yidhaahdo degmooyinkii sida xudda iyo ee degmada ceel berde oo kale oo inta badan ceelal waaweyn ay lahaan jireen oo xilliyada jilaalka uu dheerado ama abaarada ay jirto dadka ay ku baxsan jireen iyagaa ugu daran oo hadda ee biyayaridu aada uga jirta magaalada xudur ee gobolka bakool xaruntiisa oo ceelal aada u tiro badan ay ku ooleen ee xilligan ceelal yar ayaa biyaha ay kusoo horeen biyahana waa gabaabsi waa ceelal la maahiyo oo habeen iyo maalin dadkii biyo ay ku taagan yihiin oo biyo laga dhaansado marka ayna abaarta ee aada ayaa looga dareemaya haddana waxaa barbar socda dadkii barakacyaasha ahaa oo meel walba kasoo qulqulaya oo magaalada xudur oo kale qaanuunkeeda ay soo buuxi dhaafinayaan kuwii hore u joogeen aysan waxba haysanin haddana ee dad horle ay kusii ay kusoo qulqulayaan dadka deegaankana waxay iyo maamulka waxay ee, hajeed xumo ka muujinayaanba ceelashaan oo biyahooda jawaabsi yihiin inta yara hadda laga helayo oo la maahinayo habeen iyo maalinoo taaganya intaas nafsakeena dii la waayo ee, raxmad alle lagama quusto laakiin jiilaalkina oo hadda bishii ee, maanta afar ay tahay oo bishii ee, ee, jan- january ee, marka aad aad ayay dadka ay ay ugu waweysan yihiin degmada ceel berde ee gobolka bakool maalmihii lasoo dhaafay waxaa ku sugnaa ee, wafdi wasiiro oo ballaaran oo ka socda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee kuwaasi oo ee, u kuurgalayay ee, bal ha- halka ay gaardisan tahay ee, dhibaatada ama saameynta ama abaarta ee, oo kulamana la qaadanayay ee, maamulka degmada ceel berde iyo deegaanada kale ee sida caarfo iyo yeed iyo qurac joome ee mas-uuliyiintooda oo ay ku xog wareysanayeen ee dhibaatada ugu daran iyo ee, dhanka biyaha xaaladooda sida ay tahay dhanka caafimaadka ay wax ka weydiinayaan dadkana intooda badan way kasoo barakacayaan deegaanadaasi oo degmada ceel berde ayay ee, ee, ee, muddooyinkii u dambeeyey ee kaanam horna ay ka Right.
samaysanayeen Ee, kulamadaasi kadib ee, ee, wasiirada goobta ee, gaaray ee, waxay booqasho ay ku samaynayeen ee, meelaha ugu muhiimsan ee bulshada ee, sida wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee, mudane iimaan cali ee, waxa uu booqasho ku tegay ee, ceelasha ku yaala ee, degmada ceel berde oo inta badan ah ceelal ciriiriya degmada ceel berde markii horeba ceelasheeda way iska yaraayeen haddana ee, ceelashii gudaha magaalada biyihii way ka dhamaadeen kuwa banaanka ka ayaa dadka ay biyaha kasoo dhaansadaan xoolihii ee, maxaa la dhahaayey ee, dadkii oo dhabarkooda biyaha ku dhaaminayay ee, dadkii kareetooyinka magaalada u dhaaminaya intaas oo dhanba halkaas ayay ee, biyo ay ka dhaansadaan marka way adag tahay ee, dad oo ilaa iyo toban kilomitr ayay magaaladu jiraa oo ceelashaas intay haween ama waay waayeela oo caag ee dhabarkiisa biyo oo uga soo dhaansado waa xaalad adag Ee, marka wasiirka waxa arkay ee, halkaa markuu arkay inaysan ee, aysan ahayn qaar dadka ay ku noolaan karin sidaas darteed waxa uu bilaabay in biyo dhaamin loo sameeyo ee, biyahana laga soo dhaaminayo gudaha ee, ee, ee, maxaa lahayay wadanka ethoopia maadaama xuduud ay ku taalo ee, degmada ceelberde gudaha ayaa laga soo dhaaminayaa ee, waxa uu sheegay ee, man- markay baxdo maanta markay baxdo dowladda inay beri la imaanayso beri ay biyaha ay keeni karto laakiin aysan ahayn mid ee, dadka ee, biyuhu u gaadhsiin karo danafarkeeda ay aad ay u wada tahay waayahay marka marka ee, saameynta aad ayaa looga dareemayaa ee, dadkii xoolihii ayaa ka dhamaaday Waa- ee, abaaro kusoo noqday ee, gobolka bakool oo hore ee, hoolay uga dhamaadeen beeraley ayay ahaayeen ee, laba sano hadda lasoo dhaafay beerax baa bu- ee, wax dalaba oo laga goostay ma lahan marka dadkii waxay noqdeen dad oo shalay ee, dantooda qabsanaayo oo beeraley ahaa Waa- xoola dhaqato ah waa gartay. Marka- laakiin maantana dad masaakiin Waa gartay. Maxamed u- reer baraka ayaa ku jira maxamedow marka een, goobaha ugu daran een, ay abaaruhu saameeyeen dadkuna ay kasoo barakacayaan waa xaggii
beerta waxaa ugu badan oo saameynta dadka oo u nugul waa dadka oo oo baadiyaha degan iyo dadka beeraleyda ayaa ugu badan marka ee, xudun oo kale dhammaan tuulooyinkii iyo dhulkii miyiga ahaa ayaa loogu soo barakacaya magaalo kastana waa lamid waa lamid waayo Ee, ceel berde oo kale iyo xudur waa meelaha ugu daran ay ku jiraan iyo deegaanada kale ee hoostaba Ah.
ceel berde iyo xudur waxay isu jiraan ee, sagaashan kilomitr sagaashankaa kilomitr biyo lagama helo ama in ceel berde dadka ay ku cararaan ama in xudur ay kusoo ee, maxaa la dhahaa, kusoo bara ay kusoo barakaceen oo hadda ay joogaan Waayo.
meesha ka sokayso biyo ka helaan mar laha Mhm, waaya marka een, culayska iyo xajmiga dadkaasi een, xudur een, kusoo barakacayo maamulka degmadu ma awoodaa inuu dadkaasi gurmad gaadhsiiyo ma ku filan yahay walaa waa dareemi kartaa magaalada xudur ee, shan sano ka hor ayaa waxay kusoo barakaceen ee, degmooyinka ee, rab dhuure iyo degmada tiyadiyo shacabkooda ee, magaalada xudur ee, sabab ah keenay dadka qaar waxay ku tilmaamaan in biyihii xudur oo toddobaatan sano ugu dambeysay layidhi xudura biyihii sudaan ay noqdaan dad waxay ku tilmaameen in isticmaalkii uu ka batay oo magaalada xudur dad yani bu- dad dadka ku sugan oo shacabka ma ahan dad laga qaadi karta ma ahan maamulka muddadaas ayay dadka ay kusoo barakacayeen ama shabaab ee, dhibaato ay u geysan ha ugu soo barakacaano ama abaaraha ugu soo barakacaano ayaa markii horeba magaalada xudada lagu daaladhacay ee, noloshooda iyo dhibaatadooda marka maamulka ma awoodaan bulshadana ma awoodaan dad waxba ma qaban karto yani dadkaa tara ka batay yani weliba way kusoo qulqulayaan dadkii deegaa hoolaya kasoo dhamaanayo beeruhu waa edel weli way kusii socda waxay isleeyihiin dadkana ee, bal baadihii wax gargaar gaarsiiyo wax ummad wax utala malaane nimankii argixisada shabaabaa joogay dadka oo horay usii dhibaataynayaan marka waxay maciin dadaan in dadka ay gudaha magaalada ay iska soo galaan mana ahan minada maamulka ay wax u qaban karaan ama bulshada deegaanka hadda aysa awoodo in markaas ay wax tari karto maadaama magaaladayna gooboon ay ku jirto
maxamed xasan cabdiraxmaan oo wariyaha warbaahinta qaranka gobolka bakool ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal oo nooga waramayay abaar ka jirta halkaasi oo saameyn ku yeelatay dadka iyo weliba adduunyada barnaamijka wararka codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegeysanaysaane madaxweyne farmaajo ayaa ka tacsiidiyey geerida marxuum maxamed maxamuud jaamac oo ahaa aabaha xiriirlaha guud ee qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska iyo qaraabada uu ka geeriyooday marxuum maxamed maxamuud jaamac oo ahaa aabaha xiriiryaha guud ee qaranka mudane saleebaan maxamed maxamuud madaxweynaha ayaa xusay in marxuum maxamed maxamuud jaamac uu ahaa shaqsi culimo ah oo cibaado iyo alla ka cabsi badan lagu yaqaanay waxa uuna si gaara tacsida iyo murugada geerida ula wadaagay xiriiryaha guud ee qaranka inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun waxaan tacsi tiiraanyan leh u dirayaa ubadka qoyska iyo qaraabada si gaar ah xiraalyaha guud ee qaranka oo aabihii marxuum maxamed maxamuud jaamac uu ku geeriyooday magaalada muqdisho madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa marxuumka la weydiiyey inuu hooygiisa ka yeelo janaatulfirdowsa samir iyo imaanna uu ka siiyo qoyska qaraabada iyo weliba guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday
Soma- Wa- watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra barnaamijka faaqidaada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegeysanaysaane hay-adda maareynta horumarinta dalka ee mind ayaa magaalada muqdisho ku qabatay wadahadal ku saabsan dowlad dhiska iyo caqabadaha ku horgudban madasha oo ay kasoo qeyb galeen xildhibaano agaasimayaal guud aqoon-yahano iyo ururada bulshada ayaa dood adag looga yeeshay dowlad dhiska iyo caqabadaha jira
waxa soo jeedinteedu waxaa by the way labada gole in la isku daro labadan gole in la isku daro madaxweynuhu inuu ka yimaado baarlamaanka oo midaysan ra-iisul wasaaruhuna waa inuu ku yimaado tulu xisbi sidaas inuu noqdaa waaye labadaa marka la isku daro liiska doorashada konton iyo afarta eh, saddex boqol labaatan iyo sagaal waaye konton iyo afarta hadda aqalka sare ah waxaa la gudanayaa golaha shacabka hal guddoonay yeelanayaan laakiin maxaa dhacayo liiskooda konton iyo afarta waxaa looga soo dooranaa deegaan doorashada inay yihiin matalayaal dowlad goboleed sidii south africa taasuu sida fahmna uma leena professionalist iyo nationalist iyo noqonayaan laakiin murankaa meesha laga saaraa bis shaqadina way soconaysaa Eh, waxaan soo jeedinaynaa iyadana oo ku lifaaqan structureka federaalka in la bedelo waa iska simple waa isaguna Eh, because haddaad qaadanaysid nidaamka awood qaybsiga ma yeelan kartid mir shabeelle halka agaxa soo ko- soo ko- eh, koonfur galbeed halka agaxa sooma madaxweynaha koonfur galbeed ku-xigeenkiisa badninka ba eega galad madaxweynaha jamhuuriyadda ra-iisul wasaare marka dowlad goboleedka maxaa jira presidential halkana maxaa yahay hybrid marka sida looga bixi karo saana nala tahay dowlad goboleedka wuxuu- madaxweynuhu wuxuu yeelana ra-iisul wasaare dowladda federaalka waxay ka koobnaana golayaasheeda caadiga ah nambarka golaha wasiirada 275 ama 329 wuxuu noqonaa 1 over 4 inuusan ka badanin waxaa kaloo noo soo baxayso eh, guddoomiye iyo ku-xigeenoo yeelana dowlad goboleedku dowlad goboleed waaye golihiisa wasiirada waxaa loo go- ma okay, golaha baarlamaankooda wuxuu noqonaa waxaa lo- waxaa loo bixinaya golaha wakiilada dowlad goboleed golahooda wasiiradana maxaa loo bixinayaa golaha fulinta wasiiradoodana maxaa loo bixinaa xokeeyayaal waxaa laga soo dooranaa heer degmo waxaan rabnaa in aragtida guud laga dhiibto eh, fahamkiina dadka meesha fadhiyana waxaan aaminsanahay eh, khubraa fiican oo eh, siyaasiyiin soo ahaa muddo technician soo ahaa muddo badan eh, inay meel fadhiyaan oo ay ka jeedin karaan eh, aragtidooda ku saabsan labadan su-aalood aan rabnaa inaan isweydiino waa ku mahadsan yahay yaxye eh, inuu si detail noogu sharxay eh, haya- eh, hay-aanada ka jira adduunyada iyo dowladaha nooc ay noqon karaan oo iyada nafteeda istaari kale u baahan oo oo- oo yacni iyadoon dibi heshiisiin rasmiya waddankii laga dhigin ayaan xilligii transitionalkaa ka gudubnay dowlad rasmiya ayaan noqonay intii markaa xuquuqa joogtay ayaa maalintii bilowga ilaa haddeer dirirsan marka waxa weeyaan aniga su-aasha muhiimka imaanayda waxa waaye dowladnimada saldhigga u noqonayda waxa waaye sidee baan dowladnimada ugu heshiinaa noocan qaadanayno waa waa laga horeeya sidee dowladnimada ugu heshiinaa ma qabiilaanu ugu heshiinaa ma axsaab baanu dhisanaa oo maaragtay dowladnimada saldhig u noqda maxaa dowladda sal u noqonaya su-aashu waa su-aal qiimo leh Eh, runtiina presentationka uu sameeyey yaxya baa ku dhantahay sheekadu xagga yani problemka iyo cilladaha jira Eh, innakana waxaan is leeyahay mushkiladan waxaanu kusoo koobay eh, yaan hortaagan dowladnimada waxa weeye waa innaka collectively from ninka miyi jooga ilaa ka magaalo jooga ka aan iskuul tegay iyo ka aan teginba kulli waxaad moodaa isku cudur baa noqdahay nin qurbo tegay nin local intaasoo leadershipka labadaba waan taragarayna labadaba waa failgaroobeen Eh, culimmadeena waa falgarowde marka waxa wey meesha maxaa khaldan waa innaka way mushkiladu As- as somali people ayaan isleeyahay eh, dowladnimada waan ku degdegnay oo inaku de our transition from eh, miyi to magaalo waxa wey liib aan caadi ahayn baan samaynay dadku waxay soo maraan taariikhaha adduunyada kolle wada taqaanaan rag khubraa meesha fadhiya process bay soo maraan dheer En, inaku meennaan soo marin saani baan magaalo usoo galnay saani baan system galbeed oo aan u qaadanay oo runtii inaan diyaar u ahayn fashilkuna maanta meesha uu ka jiraa waa halkaa weeye systemkii dowliga ahaa iyo waxaan doonayna soo afajino kii tollaay tollaay miyiga ka jiray maxaa dowladnimadeenna article 47 ilaa iyo 57 haddii si siyaasiya looga heshiiyo iyo article 44 oo isugu khayraadka tilmaamaya filaya iyo article 108 oo isugu garsoorka ka hadlaya intaa article walaa saddex iyo toban article amba afar iyo toban article iyo waxyaalaha iga khabiirsan haddii soomaalidu si siyaasiya uga heshiiso waxay ku heshiiyaan waxaa filayaa in dowladnimadeenu dhaqaaqayso ay jihaysmayso
problemkayna haystana waxaa weeye haddaynu isla qirno dhibaatada ugu weyn oo ayna haysata ilaa iyo lixdankii waxaa weeye waa constitutionka ayaa mar walba wax badani qabyo ka ahaayeen Eh, waxaa la ii- waxaad kulligeen aan isla qiraynaa ilaa iyo maxaanku idhaahdaa eh, sideedii sane hadda ugu dambeysay eh, constitutionka waxaa weeye review baa lagu waday presidential uu toos u abaara iyo iyo barlamaan inuu kala xusho ani maba kala xulan karibe maba gaa maba dhaweyba soo saa isugu dood noqonayna maba u dhaweyba meesha inaa u dhawaada soomaa marka koowaad umaba dhaweyba so inaan ka hadlo waa marka koowaad inteen soomaalinimada kaala leeyahay maxaa isla ilaashanaa waa maxaan kala xushaa presidential ilan under modelkaas daan kaala shaqeeyo kolay anima noqonaybo so how do you think marka inaan- inaan kaala
soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid
barnaamijka faaqidaada wararka ayaad dhegeysaneysaan dhegeystayaal ee gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa ka qayb galay munaasabad lagu abaalmarinaya ciyaartooydii ku guuleysatay koobka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir gudoomiyaha oo ka hadlay munaasabad lagu qabtay tiyaatarkii qaranka ayaa dhalinyarada ku bogaadiyey doorkooda isdhexgalka bulshada iyo ka shaqaynta nabadda isagoo dhanka kalena kula dardaarmay inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha
waxaa caawa farxad iyo sharaf iyo raynrayn ba noo ah in aan halkan kooxihii labaatanka degmo ee gobolka banaadir u ciyaaraya kubadda cagta xafladdii abaalmarinta aan halkan kala soo qayb galno xaqiiqdii waxayna tusinaysaa nolol cusub iyo fursad cusub oo ummadda soomaaliyeed iyo da'yarta soomaaliyeed qalbigooda dib loo soo nooleeyey mudanayaal iyo marooyin waxaa sidoo kale farxad noo ah inaan caawa ku xafladaynayno tiyaatarkii qaranka xaqiiqdii wax iska yimid ma aha dadaalka dowladda soomaaliya ee hadda joogta ay u gashay soo nooleyntii qarannimada qayb ka mida miraheedii ayaan caawa ku damaashadaynaa waxaad ogtihiin goobo badan oo markay bilicda iyo dhaldhalaalka lahaayeen intiina badan aadan goobjoog u ahaynina inay dib u soo nooleysay dowladdu oo midkaani uu ka kow yahay national theatre oo uu ka mid yahay muqadisho stadium sayribna waxaa sharaf u ah labaduba inay ku yaallaan warta nabadda intaas kaliya ma aha waxaa la soo nooleeyey sidoo kale national museum ama madxafka qaranka Eh, inta dadaalkaas samaysana waxay u samaynayeen waari mayside warra ka haro wax muuqda inay ka tagaan oo dalkooda iyo dadkooda uga tagaan ayay go'aansadeen mas-uuliyiintii iyo kooxihii isu xilqaamay ka mira dhaliyey sida ugu quruxda badan uga soo shaqeeyey ciyaarihii tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir wax fudud ma ahayn dadaal badanaa loo galay wakhti badan ayaa la siiyey iskama imaan guul haddaad aragto yacnii wax iska dhasha ma waxaa ka mid ah dadka mas-uuliyiinta ah ee guulahaas dhaliyey eh, bahda isboortiga ka sokow maamulka gobolka banaadir ka sokow booliiska soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo iyagu runtii kaalin muuqata ka qaatay amniga ayadoon wax khasaaraha uusan shacabka ka soo gaarin oo xilli ciyaalka fawdadaahuna ay aada u badan yihiin aada u dulqaata waan uga mahad celinayaa runtii waxaan rabaa sidoo kale inaan halkan uga mahad celiyo qalinleyda soomaalida oo caawa halkan ayaguna nala jooga oo kaalintooda qolo walba kaalinteeda ayay ka soo dhalaashaahay kaalin wax ku oola oo muuqata ayaguna qaata waxaanan iska ilaabaynin oo mar walba qalbigayga ku taalla inaan u mahad celiyo dhallinyarada soomaaliyeed ee meel walba oo gobolka banaadir ay isaga soo iska soo urursada oo sida mutadawacnimada isu xilqaama oo nadiifiya xeebaha dalkeenna gaar ahaan xeebta lido aan u wada istaagno hal mar dhallinyaradaas aan wada istaagno si aan u muujinno yacni dadaalkooda runtii dhallinyaradaas waxa ay muujiyeen oo ayna tusiyeen waxa la yidhaahdo lahaansho lahaansho dalkeenna waxaad moodaa inuu ka maqan yahay lahaanshaha waxa la yidhaahdo lahaanshaha anaa iska leh dalkan dayacna uma ogoli waa inaan ka ilaaliyaa oo aan ka dhowraa dayaca damiirtaasaad moodaa inay inay bilaabeen runtii waa bilaaban tahay dadaaladu ma yara laakiin arrin aad mooday in si looga ma mashquulay ama si loo ilowsanaa laakiin muhiimaddeeda leh ayay u kaceen waxaan rajaynayaa inay dadaalkooda sii wadaan waxaan rajaynayaa dadaalkaas ay bilaabeen inuu gaari doono guud ahaan dalka soomaaliya dadkiina reer magaalka ah waxaa laga yaabaa inaadan wax badan kala socona dhibaatooyinka iyo xanuunka ay abaaruhu dadkiina reer miyiga ah ku hayaan laakiin runtii xanuun aad u fara badan ayay ku hayaan qof kasta oo soomaali ah oo dalkiisa jooga ama dibadda jooga waa inuu gacan muuqata ka geystaa inuu dalka dadka abaaruhu ku dhaceen dalka soomaaliya waa inuu gacan ka geystaa u fiirso ha sahlanin hal doolar oo aad bixisaa hal qof oo soomaali ah oo laga yaabo inuu carruur agoona yahay ayuu badbaadiyaa hal doolar hal doolar oo aad bixiso ayaa waxay badbaadin kartaa naf go-aysay oo ama qof qaangaar ah ama saqiir ah laakiin ay suuragal tahay inuu saqiir agoona yahay marka yaynaan sahlanin dhibaatada haysataa dalkeenna waxaad og tihiin meelo badan oo dalkeenna ka mid ah inay dagaallo ka socdaan dagaalladaas dalkeenna ka socda waa inaan ka xanuunsannaa meel kasta iyo gobol kasta oo dalkeenna wey
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi
guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaada wararka tan iyo kulanti dambo nabadgelyo